musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxtinimo ee maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa bilaabay hubarursii iyagoona sheegay inaysan ku qanacsanayn habka uu wax u wada madaxweynaha maamulkaasi ninka lagu magacaabo axmed madoobe warbaahinta ku sugan gudaha magaalada kismaayo ayaa waxay ku waramaysaa in mucaaradka maamulka la baxay jubbaland ay dhaqdhaqaaqyo ka wadaan gudaha magaalada isla markaana ay ciidamo kala wateen oo ay hub tira badan geysteen guryahooda mucaaradka ayaa waxay tilmaameen inay ka hortegayaan siduu wax u wado hogaamiyaha maamulkaasi iyagoona sheegay inaysan ku qanacsanayn habka doorashooyinka ee wada axmed madoobe magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaana waxaa laga dareemayaa xiisada u dhexaysa madaxweynaha maamulkaasi iyo mucaaradka maalin ka hor ayaan ahayd markii la soo saaray xildhibaanada cusub ee maamulka isku magacaabay jubbaland siyaasiyiinta iyo mucaaradka maamulkaas ayaana siyaabo kala duwan uga hadlay arrinta lagu soo xulay xildhibaanada cusub iyagoona ku eedeeyay axmed madoobe inuu lixsan rabo doorashooyinka dabyaqada bishani ka dhici doonta magaalada kismaayo si kastaba waxaa magaalada kismaayo iminka ka socdo dhaqdhaqaaqyo ay wadaan xubnaha mucaaradka iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in arrintan ay ku lug leedahay dowladda federaalka ee uu khilaafkaada kala dhexeeya maamulka la baxay jubbaland